bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaco waa kuwooda ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdilla xuseen guudlaago oo bogaadiyey xurashada doorashada qof iyo codka ee ka qabsoontay gobolka banaadir golaha deegaanka degmada jooro oo si aqlabiyad leh u ansixiyey miisaaniyadda sanadka laba kun iyo lix labaatanka askari ku eedaysnaa inuu gacan u qaaday muwaadin codbixiye ah oo la xiray maamulada qaar ee dalka oo ka hadlaya doorashada golaha deegaanka gobolka banaadir doorashada golaha deegaanka gobolka banaadir oo lasoo gabagabeeyey warka caalamkana waxa aad ku dheegeys doontaan dowladda suuriya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay hogaamiyaha daaci
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan waxaa magaalada muqdisho si weyn loogu dareeray qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah taas oo ah tii ugu horreysay ee noocan ah ee gobolka banaadir ka dhacda tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii taasoo la micno ah in muddo konton iyo lix sano kadib ay shacabka gobolka banaadir dib ugu laabteen hab doorasho oo toos ah madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawo ayaa hambali iyo bogaadin u diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaan shacabka gobolka banaadir isagoo bogaadiyey guusha laga gaaray yoolka muddada dheer la hiigsanayey geedi socodka doorashada qof iyo cod wuxuu ahaa mid shacabka soomaaliyed si weyn u sugayeen waxaana muwaadiniinta ay fursad u heleen in codkooda ay ku doortaan xisbiyada ay aaminsan yihiin inay mateli karaan rabitaankooda madaxweyne cali guudlaaba ayaa taariikh cusub oo dowladnimo ah ayaa maanta qoreen shacabka gobolka banaadir waana maalin xusuus mudan ugu dambeyn madaxweynaha hirshabeelle ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay hay-adaha amniga sidoo kale isagoo ammaanay sida ay xilka iskaga saareen sugidda amniga caasimadda muqdisho intii lagu guda jiriyey qabsoomidda doorashada golaha deegaanka degmada joor ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey miisaaniyadda sanadka laba kun iyo lix iyo labaatanka weriye abuukar yare ayaa faahfaahinaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar ayaa maanta yeeshay kalfadhiga leexaad kulankiis saddexaad kaas oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare kulanka oo ku furmay kooram dhamaystiran islamarkaasina ay kasoo qayb galeen koob iyo labaatan xildhibaan ayaa waxaa diiradda lagu saaray ajandaha kulankan oo ahaa ansixinta miisaaniyadda sanadka labada kun lix iyo labaatanka ee degmada jowhar xildhibaanada golaha deegaanka ayaa dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa ay markaasi si akhlabiyad leh u ansixiyeen miisaaniyadda sanadka labada kun lix iyo labaatanka sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare kaas oo sidoo kale si rasmiya u saxiixay miisaaniyadda taasoo ka dhigan in ay tahay mid dhaqangal ah maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatan bisha labaiyo tobanaad laba kun labaatan iyo shanta waxaa kala fadhi yeeshay baarlamaanka golaha deegaanka ee degmada jowhar taasoo ku saabsanayd in maanta lana aqriyo lana ansixiyo miisaan sanadeedka ee soo socda laba kun labaatan iyo lix waxaa soo xaadirtay kow iyo labaatan xubnood baarlamentary ah waxaa ogolaatay kow iyo labaatan waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa ansax
intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar ayaa sheegay in ansixinta miisaaniyaddani ay tahay guul muhiim ah oo wax ku ool u noqon doonto horumarinta adeegyada ee bulshada iyo sidoo kaleente daboolidda baahiyaha aas-aasiga ah ee dadka ku nool degmada jowhar iyo deegaanada ku teedsan uma kabacdi waxaa u mahad celinaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo si fiican uga soo shaqaysay maanta ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha labaiyo tobnaad laba kun labaatan iyo shan waxayna horkeen waxaana la hor keenay miisaaniyaddii aan ka doodnay ay ku shaqayn lahayd laba kun labaatan iyo lixda golaha deegaanka miisaaniyaddaas oo qaybo badan iska haysay markaan ka doodnay iyo qaybaha miisaaniyadda koobnay markaan ka doodnayna golaha deegaanka wuxuu u soo gartay inuu ansixiyo maanta marka waxay leeyihin mahaddiisa miisaaniyadda golaha deegaanka iyo dowladaha hoose ee degmadan jowhar inaan si caqlabiyada aan ku ansixino maanta iyadoo guddoomiyihii degmada uu fadhiyo goobjoog uu yahay waxaan ku soo xaadirnay kow iyo labaatan xibnoodaan kusoo xaadirnay oo golaha deegaanka ah kow iyo labaatankii guud ahaan waa ansixiyeen cid ka aamustay iyo ciddii intaa ma jirto guddoomiyaha degmada wuxuu caddeeyey inay saas ansaxay ku tahay annagana raalligaan ka nahay kalfadhigan maanta wuxuu kaga duwanaa kuwii kale ee, waxaa lagu ansixiyey miisaaniyaddii sanadka laba kun labaatan iyo lixda ee, xildhibaanada ka soo qayb gashay waxay ahaayeen kow iyo labaatan xildhibaan wax diiday ma jiraan wax ka aamusayna ma leh kow iyo labaatanka xildhibaan waxaa si aqlabiyadda ay u ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka laba kun labaatan iyo lixda anigoo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha deegaanka degmada jowhar waxaan maanta aada ugu faraxsanahay ansixinta miisaaniyadda laba kun labaatan iyo lixda maanta ay taariikhdu tahay shan iyo labaatankii bisha labaiyo tobanaad waa maalin taariikhiya waa maalin weyn waa maalin ay xildhibaanyada golaha deegaanka ay ansixiyeen miisaani sanadeed laba kun labaatan iyo lix laba kun labaatan iyo todoba waa maalintii la dooranayey caasumadda soomaaliya golahyada deegaanka oo maalin taariikhi ah marka waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn miisaanasaniyeedka gu- golaha deegaanka ee degmada jowhar ansixiyey lana dooranayo golihii deegaanka ee caasimadda muqdisho soomaaliya waxaan leeyahay maanta waa maalin taariikhi oo maalin weyn waa maalin ugu weyn waa maalin oo aan la dhihi karno waa maalin taariikhda gashay ee muqdishona ee caasimadda soomaaliyana taariikhda u gashay in loo doorto golo deegaan muddo ka badan konton iyo shan sano ilaa lixdan sano degmada jowharna laga ansixiyey golihii deegaankii maysaani sanadoodkoodii laba kun labaatan ilaa laba kun labaatan todoba waa taariikh askari ku eedaysnaa in uu gacan u qaaday muwaadin codbixiye ahaa oo la xiray cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya iyadoo maanta magaalada muqdisho ay socoto codeynta doorashada golaha deegaanka taariikhda ah muddo ka badan konton iyo lix sano oo shacabka soomaaliyeed ay codkooda dhiibanayaan ayaa dhinaca kale waxaa barbar socday sugitaanka ammaanka goobaha codeynta ay ka dhaceyso oo shacabka magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka ay u fududeynayeen inay goobaha codbixinta si nabad ay ku gaaraan hase yeeshee dhinaca kale waxaa baraha bulshada ee saacadii lasoo dhaafay qabsaday muuqaal askari ka tirsan ciidanka dowladda oo ka mid ahaa kuwa ilaalinaya goobaha codbixinta gaar ahaan degmada dayniile ee gobolka banaadir in qof shacaba oo u gacan qaaday islamarkaana muuqaalkaas uu noqday mid baraha bulshada si weyn u qabsada askariga ayaa waxaa la sheegay in muran uu soo dhex galay muwaadinka codeynayay markaa taasina ay keentay inuu gacanta u qaado laamaha ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana si deg dega askarigaasi gacanta ugu soo dhigay islamarkaana waxay sheegay in haatan uu xiran yahay sida uu warbaahintu u xaqiijiyey taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo uu sheegay
amnigii anaga sugnoo diyaaro ah Ee, sidoo kale maxamed cali cabdi waxaa la socotay inaan aragteen video baxay waa iskari dilku bi iskari qof karbaaxaya booliisa asagana waa la soo xiray bulshadana waan u baahin doonaa waan u baahin doonaa waxay ka dhacday degmada dayn iyo lasaajo ka mid ayay ka dhacday waa la soo xiray waa xiran yahay marka ciidanka booliiska mar kale waxaan am- mar kale waxaan ciidanka booliiska soomaaliyeed amrayaa waan farayaa inay shacabka wadooyinka shacabka safan soojooyinka inay si nabada oo nabadgelyaa ugu adeegaan xanaaqa inay isxakameeyaan inay shacabka turaalo u sameeyaan qofka hadduu xanaaqa inay geedsiiyaan dhahaan adeeg isdeji aba isdeji habar isdeji afka isdeji walaal isdeji madaxweynaha galmudug mudan axmed cabdikaari qoorqoor ayaa ugu hambaliyey shacabka caasimada muqdisho ee maanta sida nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka leh ugu dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka golaha deegaanka degmooyinka gobolka banaadir madaxweynaha ayaa u bogaadiyey guddiga qaran ee madax banaan ee doorashooyinka iyo sohodimaha iyo hay-adaha ammaanka dalka oo sida xilkasnimada leh ay u guteen waajibkooda shaqo ismarkaana xaqiijiye in doorashada qabsoontay si nabadda isagoo hoosta ka hariiqay in tallaabadana ay tahay guul taariikhi ah oo u soo hoytay qaranka soomaaliyeed ugu dambeyn madaxweyne axmed cabdikaariye ayaa ku ammaanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud go-aanka taariikhiga ah iyo dadaalka joogtada ah ee uu geliyey in lixdan sano kadib shacabka caasimada codkooda ay ku doortaan ay ku doortaan kuwa matalaya golaha deegaanka isagoo ugu baaqay shacabka galmudug in ay u diyaargaroobaan inay codkooda ku soo doortaan madaxdooda sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcaziiz xasan maxamed lafta green ahambari u diray shacabka gobolka banaadir oo maanta si nabad ah islamarkaana mas-uuliyad leh ugu dhiibtay codkooda doorashada qof iyo codka madaxweynaha ayaa ku bogaaday shacabka banaadir biseylkooda siyaasadeed wacyigooda iyo sida ay uga go-on tahay ka qaybgalka hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka isagoo xusay in doorashadana ay tahay tallaabo taariikhi ah oo horseed u ah dowladnimada ku dhisan rabitaanka shacabka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in shacabka soomaalida ay sii wadaan ka qaybgalka gedisocodka dimuqraadiyadda si loo helo hoggaan lagu doorto rabitaanka shacabka loona xoojiyo midnimada iyo horumarka dalka doorashada golaha deegaanka gobolka banaadir ayaa lasoo gebagabeeyey caliika bin caliika ayaa inuu faahfaahin waxaa la soo gebgabeeyey doorashada golaha deegaanka ee gobolka banaadir oo saaka abbaara laba iyo tobankii subaxnimo bilaabatay taasoo ka dhacday lix iyo toban degmo oo ka tirsan gobolka banaadir doorashooyinkan ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta dowladda oo ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maamulka gobolka banaadir doorashadani ayaa ah doorasho toos ah oo lagu soo dooranayo mudanayaasha golaha deegaanka gobolka banaadir muddo dheer kadib soomaaliya ayaa maanta waxaa loo dareeray magaalada muqdisho doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolka banaadir guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka cabdikariin ayaa warbaahinta magaalada muqdisho kula hadlay isagoo ka warbixiyey doorashooyinkii maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho maanta oo ay tahay bisha disembar shan iyo labaatan maalin khamiis ah sanadku uu yahay laba kun labaatan iyo shan waxaa saacaddu markay ahayd lixda aroornimo ama laba iyo tobanka subaxnimo sida loo yaqaano ka furmay magaalada muqdisho ee shan boqoloo goobood ka badan ee codbixintii golaha deegaanka gobolka banaadir waxaa ilaahay mahadiis ah in dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho intoodii haysata kaarka codbixinta inay badankooda maanta ay soo xaadireen oo ay lendheer u galeen inay codkooda dhibtaan waxaa kaloo ilaahay mahadiisa in si nabada ay ku dhacday doorashadii maanta ka dhacday gobolka banaadir mahaddaas ilaahay subxaana wa tacaala iska leh ilaahay ka sokow waxaa iska leh ciidamada amniga ugu horreeya ciidanka bilayska iyo dhakhaatiirta kalkaalisiiyooyinka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed oo si wada jira ee amniga uga wada qayb qaatay waxaa ilaahay mahaddiisa galabta markay ahayd saacaddu lixda maqhrabnimo ama laba iyo tobanka maqhribkii ah inay soo xirantay dhammaan goobaha si nabad ah markaan leeya waa soo xiranta si nabada macnaheedu waxa waaye nabadgelyo buuxdo oo ilaahay mahaddiis ay noogu timid isla markaasna dadkoo layn dheer ku jiray goobaha qaarkood iyadoo taimka uu dhacay haddana dadka laynka ku jiray marka taimka dhaco weli waxay xaq u leeyihiin inay dhammaystiraan codkooda waxaa la bilaabi doonaa mar dhow in tirin lagu bilaabo sharciga suu dhigahayo tirintaa iyada ahnana boqolkiiba boqol waxay noqon doontaa mid wakti kooban qaadan doonto insha allahu tacaala dadka yimid oo badan iyo hawshoo badan waxaan bilaabi doonaa tirinta wakti kooban oo deg deg ah intay socon doonto ma naqaano laakiin waxaan jecelnaha insha allahu tacaala inaan si deg deg usoo dhammaystirno tirintu intay socoto waxaa goobjoog ka ah wakiilada ururada siyaasadda wakiilada bulshada rayidka wakiilada beesha caalamka oo waddamada qaarkood noo soo dira wakiilo insha allahu tacaala waxay noqon doontaa doorasho daah furan oo tirin daaq furan oo insha allahu tacaala si fican u socoto waxaan idin siin doonaa previn oo daily ah oo laga yaabo mararka qaarkood inaan idin siino saacado waktiga meeshay marayso tirinta codka insha allahu tacaala wixii ka dambeeyana insha allahu tacaala waxay noqon doontaa meel aan ku kulanno meeshaan oo aanu ku kala warqaadanno annagu waa soo jeedi doonaa ilaa caawa oo dhan ilaa hawsha iyada aan meel saarno waa shaqayn doonaa haddaan nahay guddiga madaxbanaana doorashada qaranka waxaan si gaar ugu mahadinahayaa taliska ciidanka biliiska soomaaliyeed oo garbahayga taagan taliyaha taliya xigeenka taliyaha ciidanka biliiska gobolka banaadir iyo dhammaan taliyayaasha qaybaha kala duwan oo runtii shaqo ballaaran ka qabtay suurogeliyey in amniga doorashooyinka oo dhanna ay si nabada noogu dhacaan suurogeliyey in diiwaangelintii ururadu ay si fiican noogu dhacaan diiwaangelintii shacbigu ay si fiican noogu dhacaan nabadgelyo ah kaarka bixintiisa ee si nabada noogu dhacday maantoo codayntiina ay si fiican noogu soo afjarantay runtii waa mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii garab naga geystay aadaan u soo dhowaynaynaa soomaaliya maanta waxaa furmay albaabkii doorashada qof iyo codka ahaa oo ahaa malafka ugu weyn haddaan guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka anigu aan wadnay wixii abdheedana waa idin siin doonaa asalaamu calaykum halkaad naga dhegaysanaysaana waa raydow joor markana warka caalamka maamulka suuriya ayaa ku dhawaaqay aroortii khamiista oo maanta ah inay gacanta ku dhigeen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka daacish kaas oo laga qabtay deegaanada miiga ee dimashak tallaabadana ayaa sheegeen in ay daba socotay howlgallo amniga loo qorsheeyo oo lala kaashaday isbahaysiga caalamiga taliyaha amniga gudaha ee gobolkaasi gaashaanle sare axmed daaltiya ayaa ku yiri bayaana u daawacay wasaaradda arrimaha gudaha unuuqyadeena khaaska ah oo iskaashanaysa hay-adda sirdoonka guud iyo ciidamada isbahaysiga caalamiga waxay fuliyeen howlgallo amni oo si taxadir leh loo qorsheeyey dalaati wuxuu intaa ku daray in howlgalka uu sababay in gacanta lagu dhigo hogaamiye ka tirsan ururkaasi oo u qaabilsanaa dimashik oo laguna aanaysa abu cumar tibriya iyo qaar ka mid ah kaaliyaashiisa islamarkaana waxaana uu sitay suun qarax ah iyo qalab kale oo dagaal oo markaasi watay dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibidda caawa naga soo gaaray waa anaga intaa cidduu warkay sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook ku leenahay sidaas nabadgeliyo